waxaan horay u soo sheegnay wahaabiyada samaynteedii inay ka qayb qaateen mustashriqiin fara badan oo aada iyo aada u kala duwan waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo si dadka islaamka ahi ay ugu baraarugaan xaqaa'iqna ay u noqoto mustashriqiintii samaynta wahaabiyada ka qayb qaadadka gacanta ku laheed inaan wax ka taabanno haddii ilaahay idmo waxaa ka mid a mustashriqan la yidhaahdo john falaby labo wax yar ayaan ka taabanaynaa haddii ilaahay idmo labo k s two twitshal k s twitshal maurice jaron georgia andunius walemis wemisterengi alkaatibatu lfaransiya bartajuri gulis bartajuri gulis jabbi alingiliisi birsy cockis cornel mead bernardi louis antoan sayka saydu faysal ibnu maashaan laskari jankari birani studarid alameriki luweys fanuus mukaram cabiid aلsiyaasi waxaan sidoo kale ku xijinaynaa haddii ilaahay idmo wahaabiyada kitaabtooda aan u daliishahaynay mowduuca aan xafladaan ka soo jeedinayna caawa haddii ilaahay bay khaaliqaa noo ogolaado aan ka soo jeedinaynay inta ugu badan oo aan ictimaadaynay qeyb ka mida ayaan soo sheegaynaa cunwaanu lmajdi fi taariikhi najdi muqararu tawxiid lisafi thaani mutaabaca faysal banu mashaan shibhu ljaziirati alcarabiya fi cabdilmelik cabdulcaziiz siiratu maxamed bin cabdilwahaab liamiin saciid addowlatu sacuudiya taariikhu shucuub alislaamiya libarokalamaan ibnu sacuud bitarjumati mustafa xafnaawi almuxamadiya xaadiratu alcaalam alislaami tarjamatu nawaayihiid taariikhu ali sacuud alislaam walcaruuba khaliij lcarab khaliij lcarabi arbaciina caaman fi lbaxriya waxaa ka mid a waxyaalahan xujaysayna jariirado nidaa-u lwaddan allubnaaniya ayaa ka mid a addiyaar allubnaaniya almuslimuun alsafiir atelgaraaf alliwaa alurduniya waxaa ka mid a kitaabu fataawi lalbani oo uu kulmiyey cukaasha cabdulmanaan dabcada maktabatu turaad taariikhu ljabarti kashfu lirtiyaab lisayid amiin maxamed bin cabdilwahaab muslixun madluumun wa muftara caleyh imaamu tawxiid asheekh maxamed ibnu cabdilwahaab waxaa kaloo ka mid a kitaabta aan soo xujaysanaynay oo aan mowduuca kusoo qaadanaynay kitaabka lagu magacaabo alakhwaan almuslimuun samcuuna caaman fi dacwa waltarbiya waljihaad alakhwaan almuslimuun axdaahun sanacat ataariikh waxaan tilmaanay wahaabiyadu nuuc walbay tahay in ay isku soo aruuraysa wahaabiyo hadday tabliiq tahay iyo hadday al-itixaad tahay iyo hadday tahay ikhwaan muslimuun oo loo yaqaano soomaaliya haddeer magaca ugu dambeeya oo farta hadda laga jaray ou yahay al-islaax waxaa ugu qoran ikhwaan muslimiinka kitaabta mashaa'ikhdoodiina waa ka soo hadalnay kitaabka la yidhaha alakhwaan muslimuun axdaatu sanaacati taariikh waxaa ku qoran juska koowaad safxada afar boqol konton iyo lix waxaa qoran kitaabkaas maxamuud cabdulxaliim ninka la yidhaah wuxuu yidhi fa uqariru isagoo ka xikaayoonaya xasanulbanna oo xisbigan aasaasay xisbigan markii la aasaasayey waxaa loo aasaasayey dhanka xijaas oo sacuudi ay ugu magac dareen waxaa laga aas-aasay wahaabiyada riggii hogaamilaha sidaa daraaddeed ayaa waxaa la diyaarinayey dhankii haddana waxay diyaariyeen dhanka masar raggii mustashriqiinta mateli lahaa oo wahaabiyada hogaaminayey waxaa sidoo kale la aasaasay dhanka hindi raggii ayaguna mustashriqiinta hogaami mateli lahaa oo wahaabiyada hogaami lahaa masar hogaankeeda waxaa loo dhiibay xasanulbanna hindi hogaankeedana waxaa loo dhiibay oo mustashriqiinta ku matelayey xisbiga yuhuudda hoos yimaado oo wahaabiyadana ka aas-aasay gaar ahaan magacan la yidhaha tabliiqa ninka lagu magacaabo moxamed bin ulyaas waxaa ku qoran marka kitaabkan la yidhaha alakhwaan almuslimuun oo moxamed cabdulxaliim uu leeyahay isagoo xasanulbanna ka sheekeynaya xasanulbanna ayaa wuxuu yidhi buu yidhi fa uqariru ana khusuumatana lilyahuudi laysa diiniya lianna alqur'aana alkariim xada calaa musaafaatihim walislaamu shareeca insaaniya qabla an yakuuna shareeca qowmiya waxaan qirayaa doodda aan la doodayno yuhuud inaysan diin ahayn maxaa yeele qur-aanka waxuu nagu booriyey yuhuudda inaan saafi u noqon nacuudu billaahi min dalik qur-aanku inaguma boorin arrinta ayada wuxuu yihi walislaamu shareeca insaaniya insaanku waa shareeco insaani ah ka hor intuusan noqon shareeco qowmiya insaankii wuxuu qur-aankii waxuu ka dhigaa oo sharcigiiu wuxuu ka dhigaa inuu yahay shareeco qowmiya oo reer carbeed keliya ay leedahay oo qawaanuun qaanuun reer carbeed ay leedahay keliya ayuu ka dhigaya waa arrin islogin culammadu ay ku tilmaamaan oo ay ku tilmaamaan afgarasho gaaladu ay isla taqaan inay tahay oo isdhidhex gooniya oo khatar oo keligiiba gaalnimo keenaya inuu yahay wuxuu yidhi waqad atnaa calayhim wajacala baynana wa baynahum itifaaqan ilaah yahuuddow ammaanay dhexdanadin heshiisow dhigay muxuu yidhi alleh walaa tujaadilu ahlaalkitaabi ilaa bilatii hiya axsan ahlu kitaabkii hala dooninin ilaa xujada wanaagsan maahana wax kale ha kula doodinina ahlu kitaabkii waa lala doodayaa waxaase lagula doodayaa xujo wanaagsan maxaa la diidayaa islaamkii xujo xun inaad ku matasho ayaa lagu diidaya ee ammaan hadda yuhuud la ammaanaya oo gooniya ma aysan ahayn ammaan yuhuud la ammaanayo oo kao gooniyahoo meesha taalla ma aysan ahayn waxaad ka garanaysaa marka heshiisyada qodada dheer oo meesha ayaga yaalla oo ay leeyihin xitaa annaga yuhuudda wax farqiyaho nooma dhexeeya wax farqiyaho nooma dhexeeya akhwaan muslimiinku waa xisbiga ugu khatarsan dhanka wahaabiyada axsaabteeda xisbiga ugu sii khatarta badan waayo oo ugu dheereeyey heshiisyadii lala yeelinayay gaalada waxaa ku qoran sharikada kitaabka la yidhaahdo kitaabka la yidha waxaa ku qoran kutubta gobol waxaa ku qoran in ay ka qaateen akhwaan muslimiinku sharakadii lagu magacaabi jiray sharikatu sharikatulqanaad sharikada lagu magacaabi jiray inay akhwaanku ka qaateen qandaraas inay ka qaateen ayaa ku qoran kutubta sharikadaas waxay ahayd sharikatulqanaad shariko oo maamusha xaafiiska mukhaabaraadka xaafiiska mukhaabaraadka mukhaabaraadka ingiriiska iyo faransiiska hantida ay bixiyaan shirkadda xisaabtooda ku aadan ayay ahayd shirkadda xisaabtooda ku aadan ayay ahayd waxaa qoraya majallada masar majallatu misra cadadka labaatan afartan iyo laba ayay ku qoraysaa waxaana yidhi warkaas sheekha lagu magacaabo saciid alcashmaawi majallatu misr ayuu ku yidhi wuxuu yidhi haddaan kugu celiyo hunaaka calaaqaatun bayna jamaacati alikhwaan wa bayna sharikati alqanaad waxaa jira canaaqaad u dhexeeya sharikadda lagu magacaabay shirkatu sharikatulqanaad iyo ikhwaanu muslimiinka oo loo yaqaano hadda islaaxa shirkadaanina waa maxay waa shirkaddii qaabilsaneed mukhaabaraadka mukhaabaraadka ingiriiska iyo faransiiska hantida ay bixinayaan xisaabtooda shirkaddii qaabilsaneed waa wuxuu yidhi shirkadaasi waxay maalgeliday ikhwaanka ayay maalgeliday ikhwaan muslimiinka oo islaaxa loo yaqaano ama majmaca waxayna ku maalgeliday soddon kun oo geniga starliinka ayay sida ayuu yidhi si kastaba ha ahaato waa dad la yaqaano oo macruufa xisbigan hadda akhwaan muslimiinka oo kale markii la aas-aasayey waxaa lagu aas-aasay xibno ay yuhuudi ku jirto iyo xibno ay ku jirto shiica ay ku jirto iyo xibno xasanulbanna iyo ay ku jiraan oo ayagu islaamkii caadiga ahaa iska dhigaya waxaana xitaa qoraya habka loo aas-aasay xisbiga kitaabka lagu magacaabo al akhwaanu muslimuun axdaasu sanaacati taariikh ruuxadiisa ayaa qoraya habkii xisbiga loo aas-aasay waxaa ku qoran kitaabka la yidhahdo alakhwaan almuslimuun sabcuuna caaman fi dacwa waltarbiya waljihaad oo uu leeyahay yuusuf alqardaawi safxada laba boqol konton iyo lix mowqifu xasan ilbanna wuxuu yidhi qardaawi baa wuxuu leeyahay doctoorka la yidhaha xasan ulxadxuuti ayaa wuxuu yidhi maqaalo ay faafiday maja maqaalada ay faafiday majallatul umma ee qatar ka soo baxda cadadkeeda konton iyo shan rajab kun afar boqol iyo shantii oo ay ku baahiday ciwaankan tuhmatu tacasub wuxuu yidhi xasan xasanulxadxuutiya wuxuu leeyahay xasanulbanna isagoo difaacaya fa ina kahiiran yuxaawiluuna an yulsiquu birajuli wa dacwatihi tuhmata tacasub in badan oo dadkii ka mid a ayaa waxay isku dayayaan inay ku dhejiyaan ninkan xasanulbanna iyo dacwadiisa tacasub tuhmadii inay ku dhejiyaan oo laga tacasubayo didda nasaara aw tafriqa kala geyn la kala geynaya bayna cunsuri ilumma ummadda jinsiyadooda iyo asalkooda in la kala geynayo oo wax lagu kala sikinayo wuxuu yidhi wayashhadu llaahu ilaah wuxuu markhaati ka yahay waman xadara min asaadiqiina inta xaadirtay oo dadka runta sheegaya waxay ka markhaati yihiin ana alcagsa huwa asaxiix cagsigu inuu yahay waxa runta cagsuna waa maxay isagaa kuu caddaynaya falam yakun irajulu ninkuma uunan ahayn daaciyata bukdin walaa tafriqa xasanulbanaa dadka uguma yeeleen caro kirishtaanka loo caroodo iyo kala geyn kirishtaanka islaamkii la kala geeyo kirishtaankai islaamka maxaa iska galay maxaa farqiyahoo u dhexeeya farqi weyna u dhexeeya iyaguna waxay leeyihiin annaga iyo ingiriiska wax far annaga iyo kirishtaanki wax farqiyaho noo dhexeeyana lama arko annaga iyo yahuudda wax farqiyaho noo dhexeeya lama arko yahuuddu waa diin samaawiya qur-aankanaguna waa u ammaanay ayay leeyihiin hadda inay yidhaahdaan waxaa ku qasbaya xisbigooda markii la as-aasayay ruuxadeesa ayaaba yahuuddu xibno ka ahaad waa xisbi yahuuddu ay samaysatay laguna talagala dadka islaamka in lagu burburiyo waxaa kugu filan marka ikhwaanu muslimiinka inaadba ku kaaftoontid oo aad fahantid ninka la yidhaha luweys fanuus wuxuu ahaa ragga xasanulbanna sida goonida uu ugu xihan yahay sidoo kale xasanulbanna mar uu isku soo sharaxay baarlamaanka doorashadiisa mar uu isku soo sharaxay codadka tirinteeda waxaa wakiil uga ahaa oo isaga u qaabilsanaa inuu u kormeero nin qibdi ah oo ree masar nimankeedii aqbaada ahaa oo qibdiyaalka gaal ah oo kirishtaan ayaa u qaabilsanaa sidoo kale xasanulbanna markuu dhintay oo naftu ay ka go-day dowladda masar toogashada ay ku dishay dowladdu waxay diiday in la raaco waxaa raacay oo meydkiisa sogotiyey mukaram cabiid asiyaasi ninka la yidhaahdo iyo aabihiis oo qura ayaa meydkiisii raacay si kastaba ha ahaato waxaad ka garan kartaa xisbiyada wahaabiyada noocyadooda kala duwan xiriirka qodada dheer oo ay la leeyihiin yahuudda ay la leeyihiin waxaan marka dadka islaamka usoo jeedinaynaa inay fahmaan acdaada islaamku makriga ay u maleegayeen daa'iman ilaa iyo haddana ay ku talagelsan yihiin inay u maleegaan haddii la yidhaahdo wahaabiyo waxay ka koobmataa inta hadda soomaaliyay joogta iyo in badan haddii la yidhaha tabliiq haddii islaax la yidhaha haddii majmac la yidhaha haddii akhwaan muslimiin la yidhaha haddii alitixaad la yidhaha haddii takfiir la yidhaha haddii qur'aaniye la yidhaha haddii ictisaam la yidhaahdo haddii la yidhaahdo wuxudo la yidhaahdo wax allaala waxa hadda aad arkayso oo dhan tutool waxay isku kulli waxay iskugu imaanayaan wahaabiya ayay iskugu imaanayaan wahaabiya waxa ay tahana waa soo caddaynay waxaan marka isku dardaarmaynaa oo mar labaad kusoo celinaynaa mar saddexaad kusoo celinaynaa mar walba aan afka ku haynaynaa haddii ilaha idmo inta hadda aan sheegno qofkii dood ka qaba inuu nagala soo xiriiri karo ou na soo goobi karo oo uu noo imaan karo oo aan ogolnahay inaan kala munaadaroonno oo aan kala adalna haddii ilaahayga khaaliq ah ogolaado fursad aan u siinayno inaan idaacadaha kula munaadaroonno websaydyada inaan kula munaadaroonno inaan telefishinada caalamiga aan kula munaadaroonno jidadka inaan kula munaadaroonno guryaha inaan kula munaadaroonno jardimada inaan kula munaadaroonno halse waxba maahan qofkii markii wixii inta la sheego xafladii go-da xafladii inta wax laga sheego oo wacdigii iyo khayrkii inta dhammaato xaqaa'iqi ay dhammaadaan inta meel loo jeesto la dhuxudhuxeeye la yidhahdo wixii saas ay ahaayeena ma og tahay dadkii ayagu aan markaas ka jawaabi karin la yidhaahdo waxa weeye waxba ma ahan dadka ayaguna markaas aan fahamsanayn inay ka jawaabaan oon awoodda u lahayn oo caamada ah waxaan ayagana ku codsanaynaa inay dadka xafladuhu markay dhammaadaan oy go-aan dadaa la arkaa isku dayay inay radiyaan oon muwaajaha ku imaan karinine inay nagu soo simaan oo ayagana ay noo keenaan guud ahaana xafladannadii intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa haddii ilaahay idmo wixii aan saxnay ilaahay xaggiis ayay ka ahaadeen wixii la khaldana naf iyo shaydaan ayay ka ahaadeen intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa haddii ilaahayga khaaliqa ogolaado hawaabkii iyo ajirkii kasoo xasilayna waxaan leeyahay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ruuxdiisii allah ku siyaadiyo marwaaxdiisi allah ku siyaadiyo ambiyadii o dhan allah ku siyaadiyo maqaamkoodii owliyadii o dhan allah ku siyaadiyo maqaamkoodii waalidiintanadii allah gaarsiiyo soomaaliyana azmada allah uga furto nebiga jaahisa sala allahu calayhi wasalam cizi iyo aqbal iyo ijaabana allah nagu siiyo islaamka wax dhibayo gaaladu meel walbay joogtaan allah uga kaafiyo wa aquulu qowlii wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu